bismillaahi raxmaani raxiim dhegeystayaal kusoo dhawaada warka habeenimo rediyo jawar qodobada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha hirshabeelle oo maanta shir guddoomiyey kulankii ugu horreeyey golaha deegaanka degmada balcad faahfaahiina ka soo baxaya dagaal culus oo ka dhacay degmada muqokore ee gobolka hiiraan wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya oo muqdisho ka dahafurtay kulan cilmeedka nidaamka caafimaadka ee isbeddelka cimilada maamulka puntland oo dowladda federaalk soomaaliya ku eedeeyey inay qalqal siyaasadeed ka wado gobolka sanaag dibaddan waxaad ku dhegaysan doontaan israa'il oo weerar ku qaaday xuutiyiinta yemen
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda safaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
intaasi dhegeystayaal waxay ahaayeen qodobada warka habeenimo rediyo jawar idinayo kuwada ugu doorka rool haatanna waxaad kusoo dhawaataan warkiio intaasi ka faahfaahsan wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowladaha hoose ee hirshabeelle cabdi daahir goore karoore ayaa magaalada balcad ka daafuray kulankii ugu horreeyey ee golaha deegaanka degmada balcad saadaaq socdaal ayaa warkaasi balcad inooga soo diray wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee dowlad goboleedka hirshabeelle mudane cabdi goore karoore ayaa shir guddoomiyey kulankii ugu horreeyey ay yeesheen xildhibaanada golaha deegaanka degmada balcad iyo maamulka kulankan ayaa kulankii ugu horreeyey kaasi oo lagu hadlayay howlaha muhiimka ah ee horyaalla xildhibaanada iyo sidoo kale maamulka degmada ugu horeyntii madasha waxaa ka hadlay xogayaha cusub ee dowladda hoose ee degmada balcad mudane cabdixakiin xuseen islaam iyo ku-xogeennada maamulka degmada balcad
alxamdulilah waxaan ku faraxsanahay inaan xogihii dowladda hoose degmada balcad aan noqdo inaan maamulkii degmadii balcad ka mid noqdo maamulna shalay aan saaxiibo ahayn anigoo bannaanka ka jooga aan saaxiibo ahayn si dhow aan ula shaqaynayay oo dhan walba ah inaan maanta aan qayb ka noqday xogihii dowladda hoose degmada balcad la ii magacaabo waan uga mahad celinaa wasaaraddii igu aamintay mas-uuliyaddaas iyo dhammaan xubnaha golaha deegaanka iyo maamulka iyo ku-xigeenadiisaba aadaa u mahadsantihiin
kaniyan waxaan mahad u celinayaa xildhibaanada golaha deegaanka degmada balcad oo nagu aaminay kalsoonidana siiyeen inaan u hogaamino afar sano soo socoto shacabka degmada balcad waxaan leenahay mas-uuliyadda aana saarteen iyo aaminada aan ugu aaminteen waan kasoo bixi doonnaa insha allah waana shaqay doonnaa waxaan idin codsanaynaa idinkan inaad galbeeyan istaagtaan nala shaqaysaan na dhiirigelisaan waxaan leeyahay jaale wasiir dardaarankaada iyo iyo iyo hogaamintaada inaan ku shaqay doonnaa mar walbana waxaan nahay dad u taagan horumarinta iyo bilicda degmada waana arki doontaa kolley waxqabadkeenna annagoo oo garba u ah guddoomiyaha degmada dardaaran nooma dhinna wixii dardaaran wasiirkaana siiyey waxaa la taaganahay in wax ku daris iradaansismayn wixii war waa nala siiyey iyo shuruucda iyo waxaan ku dhaqmi lahayn iyo mataqaanaa habkii mataqaanaa deegaanka aan kula shaqay lahayn hal arin kolley aan ku darsanahay waxay jirtaa awalan ilaah ilaah subxaanahu watacaala ka baqno cabsida ilaahay aan badino aan naqano dad isku kalsoon ah isku deegaan ah hal dhinac ka soo wada jeeda hal cadowwada leh aan ku mashquulin guddoonka ugu dambayntiina waxaa soo gebagabeeyey guddoomiyaha maamulka degmada balcad ana duqa magaalada qaasim cali nuur iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee dowlad goboleedka hirshabelle mudane cabdidaahir guure karoore mar kale waxaan mahad celinaynaa wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladaha hoose oo ugu horeeya wasiirka ee maanta qalfadhiga ugu horeeya noo furay ee golaha deegaanka degmada balcad sida xeerka ku qoran una dhabar adeegay waqti badan iyo juhdina galashay inay balcad ka gudubto marxaladii ay hore ugu jiri jirtay ay u gudubto marxalad ka duwantii hore ee isdoorashaah wasaaradda waxaa leenahay mudan wasiir adig iyo wasaaraddaada waa mahadsantihiin waxaan rabaa inaan idhaahdo mudan wasiir waxaan ka shaqey doonaa insha allahu bilicda iyo ka warhaynta bulshada degmada balcad annagoo kaashanayno tiimka golaha deegaanka xildhibaanada ah iyo wasaaradda waxaan dhowri doonaa shuruucda wasaaradda iyo tan golaha waxaan ka shaqeyn doonaa insha allah waajibaadka noola idmaday isigoo waafi oo dhammaystiran madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka guddoonka golaha wasiirada baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabelle ee ugu horeysa wasaaradda ugu mahadcelina insha allah asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ujeedkuna wuxuu yahay in dowladdaas ay shaqayso siday ku shaqay kartana inay dadku wada shaqeeyaan oo bulshadaas loo shaqeeyo oo dadkii shaqo fiican loo qabto labaatan iyo kooda qofood oo halkan fadhiso oo shalayta doorashada intaa gashay guddoonka dooratay waxay wakiil ka yihiin dowladda hirshabeelle waxay wakiil u yihiin dadka bulshada balcad waxay shaqo hufan oo cad oo muuqato ka qabanayaan degmada balcad waxaa shaqadaas mas-uul ka ah guddoomiyaha ahna duqa magaalada waxaa hogaaminayo dadka halkan fadhiyo mas-uuliyadooda saaran tahay guddoomiyaha waxaa la shaqaynayo dadka lala doortay waxaa shaqada ku kontaroolaya dadka halkan fadhiyo kulana xisaabtamaayo waxaa laga shaqaynayaa degmadan iyo deegaanada hoos yimaado wax kasta oo bulshada laga doortay deegaankan soo gaarno meeshaan inaan kulankii ugu horreyn haddana maanta aan furno oo shirki ugu horreeyay golihii deegaanka oo dhammaystiran inaan wada qaadano iyo sida laisku soo doortay iyo sidaa goobka deegaanka ku tihiin waa ku mahadsantihiin adi kale waxaan rabnaa inaad gacmaha qabstaan oo wada shaqaysaan insha allah faahfaahinna ayaa ka soo baxaya dagaal culus oo maanta ka dhacay degmada muqkuri ee gobolka hiiraan mustafa cabdi cadow ayaa warkaasi hiiraan inooga soo diray faahfaahinno dheeraad ah ayaa waxay ka soo baxayaan dagaal culus oo u dhexeeya kooxda al-shabaab iyo ciidamada macaawisleyda oo ka dhacay duleedka degmada muqkuri ee gobolka hiiraan dagaalkaasi oo saacado badan socda ayaa ugu dambeyntii waxa uu soo gaaray gudaha degmada muqkuri ee gobolka hiiraan iyadoona ay ka dhasheen khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac ciidamada deegaanka ee macawisleyda ee gobolka hiiraan iyo sidoo kale ciidamo ka tirsan kuwa militariga soomaaliya ayaa waxay la dagaalamayeen kooxda al-shabaab sidoo kale al-shabaab ayaa gaari laga soo buuxay waxyaabaha qarxa waxay ku weerareen qeybo ka mid ah gudaha degmada muqukuri ee gobolka hiiraan iyadoona ay ka dhasheen khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac saraakiisha ciidamada dadka deegaanka iyo kuwa xoogga dalka soomaaliyeed oo la hadla warbaahinta ayaa waxay sheegeen in xeelo dagaal ay kaga baxeen gudaha degmada muqukuri ee gobolka hiiraan sidoo kalena ay dib ugu laaban doonaan gudaha degmadaasi maalmihii ugu dambeeyey ayaana dagaal culus oo u dhexeeyay kooxda al-shabaab iyo sidoo kale ciidamada dadka deegaanka iyo kuwa xoogga dalka soomaaliyeed waxay ka soconayeen dulaadka degmada muqukuri ee gobolka hiiraan iyadoona dagaaladaasi ay ka dhasheen khasaare kala duwan uu isugu jira dhimashay dhaawac wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa muqdisho ka daafurtay kulan cilmiyeedka adkeysiga nidaamka caafimaadka ee isbeddelka cimilada cabdiqaadir cismaan ayaa warkaasi muqdisho inooga soo diray wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka ee soomaaliya oo kaashanaysay hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa maanta magaalada muqdisho ku qabatay kulan cilmiyeed muhiima oo ku saabsan dhisidda karaamka iyo adeegsiga nidaamka caafimaadka ee la jaanqaadi karaa dhibaatooyinka cimilada kulankan oo socon doono muddo saddex maalmood ah ayaa waxaa ka soo qayb galay bahda caafimaadka arday wax ka barata qaar ka mid a jaamacadaha dalka wakiillo ka socday qaar ka mid a dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalk soomaaliya mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya oo uu ka mid yahay wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda soomaaliya wakiillo ka socday hay-adaha igad iyo sidoo kale w h o iyo martisharaf kale ujeedada kulankan ayaa ahayd in liisdhaafsado aqoon isweedaarsi iyo waayo aragnimo la xidhiidha xiriirka saameynta cimiladu ay ku leedahay nidaamka caafimaadka loona dhisi karo hanaan caafimaad u adkeysan kara isbeddelka deegaanka ugu horeyn kulankan waxaa ka hadlay xubnihii kasoo qayb galay oo ay ka mid yihiin agaasimaha isbitaalka martini agaasimaha waaxda deegaanka ee wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada iyo sidoo kale wakiilka urur goboleedka igaad ee qaybta ka ahaa dood cilmiyeedkani inta ay cimiladu ku leedahay ee caafimaadka ama xiriir ka dhexeeya isbeddelka cimilada iyo caafimaadka waxaa inoogaga maqan halkaas oo aan rabaa inaan warkeyga kusoo aada ugu koobo diiraddana saaro inay inooga maqan tahay aqoon isku xirkaas daraasado fara badan ay inoogaga maqan tahay ee inoogaga maqan tahay faham dheeri ah oo la xiriira ilaa hadda xaggee aan intay la eg tahay saameynta ay cimiladu ku yeelatay caafimaadkeenna tobankii oo wax ka qabta arrimaha isbeddelka cimilada boqol iyo lix iyo sagaashan wadan ayaa ku guhoobay marka boqol iyo lix iyo sagaashanka wadan rankinka lagu sameynayo soomaaliya waxay ka mid tahay saddexda wadan ee ugu hooseeya isbedelka cimilada la qabsigooga sidoo kalena ugu daran saameyntaay ku leedahay dhinaca kale marka la eegana waxaynu ka mid nahay wadamada la yidhaahdo least contributorieska yacni adduunyadan global warming ama kuleylka ka dhacay waxbaba kama geysanaba less than zero point five zero zero point five ayaynu ka geysanaa haddana waxaa nahay wadamadii ugu dhibka badnaa waa dareemaysaa markaa isbedelka cimiladu inuu u baahan yahay wada shaqayn iyo khibrad iyo lacag iyo istaakulayn fara badan iyo wadda formation waxaan rabaa inaan ku soo koobo maaragtay kulankan inuu yahay kulan aada muhiim u ah bilow bilowna u ah doodahaas oo dhan igadna waxay diyaar u tahay inay sii waddo qeybna ay ka ahaato discussionskaas socdo o dhan si goonina waxaa waaye wasaaradda iyo igadna xiriir dhow ay mar walba lahaayeen xiriirkaasna waa sii joogteyn doonaa hadduu ilaahay assalamu calaykum gabagabadii waxaa si rasmi ah u daafuray aqoon iswadaarsiga wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda federaalk soomaaliya
ama ma doonayno kulankan inuu noqdo kulan mashruuca waxaan doonaynaa kulan mas-uuliyaddiisa laga saaran tahay la isla xisaabtamo laguna xisaabtami doono maanta meesha aan ka bilownay iyo aqoonta iyo roadmapka aan keennay beritu ma deliver garanay shacabkuma loo gaarsiiyey waxaan markhaati ka ahay inaad tihiin dad awooddeeda deliverigeeda iyo mas-uuliyaddeedaba leh waxaan haddana idinku furayaa programkan inuu ilaahay idinla garab galo shaqada qarankan oo haysaan iyo wadda soomaaliya maamulka puntland ayaa dowladda soomaaliya ku eedeeyey inay qalqal siyaasadeed ka wado gobolka sanaag saciid xasan ayaa warkaasi garowe inooga soo diray puntland ayaa dowladda federaalk soomaaliya ku eedaysay inay faragelin qaawan ay ku hayso xasiloonida iyo midnimada puntland iyaga oo sheegay in mas-uuliyadda wixii khasaare ah ee ka dhasha qalalaasaha ka taagan gobolka sanaag ay dusha saaran doonto dowladda federaalk soomaaliya oo ay sheegeen in ay iyadu ka dambayso puntland ayaa waxa ay sheegtay inay si dhow ula socoto dhaqdhaqaaqyada wasiirka ganacsiga ee dowladda federaalk soomaaliya maxamuud axmed aadan geesood kaasi oo shalay tegey magaalada laascaanood puntlandna ay ku eedaysay in loo adeegsanayo wasiirka sidii qalalaaso siyaasadeed iyo mid amni looga abuuri lahaa gobolka sanaag puntland ayaa waxa ay sheegtay inay si buuxda u xaqiijisay ammaanka deegaanada ceelbuh oo markaasi maalmihii lasoo dhaafay ay mas-uuliyiin ka tirsan dhinaca puntland iyo siyaasiyiin deegaanadaasi ka soo jeeda ay halkaasi ku sugnaayeen iyadoo la sheegayay in shir halkaasi uu ka furmayo hase yeeshee guddoomiyihii hore ee baarlamaanka puntland cabdirashiid yuusuf jibriil oo maalmihii lasoo dhaafay halkaasi ka waday howlgallo la xidhiira in uu markaasi uu shir halkaasi ku qaban doono sidoo kalena uu markaasi ee dowladda federaalk soomaaliya uu xiriir la leeyahay sida ay puntland sheegtay uu iskaga baxay haatanna uu ku sugan yahay deegaanka damala xagare oo isaguna ka tirsan gobolka sanaag xalay sakhdii dhexe ayuu guddoomiye hore ee baarlamaanka ahna xildhibaan ka tirsan puntland uu iskaga baxay deegaankaasi isaga oo hogaaminaya ciidamo aada u fara badan islamarkaasina uu haatan ku sugan yahay deegaanka damala xagare ee gobolka sanaag wasiirka ganacsiga ee dowladda federaalk soomaaliya maxamuud geesood isna ka soo jeeda gobolka sanaag ayaa la sheegayaa in uu baajiyey safarkii ceelbo kadib markii xalay halkaasi uu si buuxda ammaankeeda ay ula wareegtay xukuumadda puntland dowladda federaalk ayaa wada dadaallo ku saabsan sidii gobolka sool sanaag iyo buuhoodle ay u dhisan lahaayeen maamul midaysan oo hoos yimaada dowladda federaalk soomaaliya arrintan ayaa waxaa si buuxda uga soo horjeeda puntland oo aaminsan in gobolkaasi uu qeyb ka yahay puntland islamarkaasina deegaanadaasi ay puntland ka tirsan yihiin hase yeeshee siyaasiyiin dadka deegaanadaasi ka soo jeeda ay wadaan in puntland inteeda kale ay ka baxaan islamarkaasina ay samaystaan maamul u gaara sidoo kalena siyaasiyiinta qaarkood ay dabada ka riixayaan in markaasi ay maamul la dhistaan maamulka s c khaatumo oo muddooyinkii u dambeysay ay dowladda federaalk soomaaliya ku howlanayd sidii ay maamul buuxa u heli lahaayeen xukuumadda puntland ayaa dhinaceeda deegaanadaasi ciidamo fara badan geysay si markaasi ay uga hortagto khalkhalgelinta amniga oo markaasi ay wadaan siyaasiyiinta deegaanadaasi ka soo jeeda iyadoo oo puntland ku eedaysay in dowladda federaalk soomaaliya ay ka dambayso in xaaladda gobolka sanaag ay khalkhalgeliso islamarkaasina amni darrada ay iyadu ka shaqayso iyadoo oo dusha uga tuurtay in wixii halkaasi khasaaraha ka dhasha ay dowladda federaalk soomaaliya qaadan doonto si kastaba ha ahaatee maalmihii u dambeeyey xiisad adag ayaa waxay ka taagan tahay gobolka sanaag taasi oo ay isku hayaan siyaasiyiin ka soo jeeda deegaanadaasi islamarkaasina puntland ka tirsan iyo weliba sidoo kale xukuumadda puntland halka ay dhinaceeda howl kale ka wado dowladda federaalk soomaaliya oo wasiirka ganacsiga uu magaalada laascaanood ku sugan yahay islamarkaasina uu doonayo in uu deegaanadaasi gaadho inkastoo shirkii la filayay inuu ceelbuh ka dhaco au markaasi baaqday kadib markii guddoomiyihii hore ee baarlamaanka puntland ahna xildhibaan ka tirsan baarlamaanka puntland uu iskaga baxay halkaasi islamarkaasina uu ku sugan yahay deegaanada deegaanka damalaxaga ree oo isagoo ciidamo badan wata uu halkaasi ku sugan yahay halkaa warkaasi kala socotaan dhegeystayaal waa radio jawhar ee haatana warka dibadda israel ayaa sheegtay inay duqeymo ka geysatay saddex dekedood iyo xarun korontada laga dhaliyo oo ku taala dalka yemen oo ay xuutiyiinta yemen ay maamulaan weerarada lagu qaaday dekeda xudeyda raas ciisa iyo sayf ayaa wax yar uun kadib militariga israel ku booriyeen dadka rayidka ah ee ku sugan halkaasi inay iskaga guuraan ayagoo sheegay inay duqeymaha xagga cirka ay ka fulin doonaan wasiirka difaaca israel israel katis ayaa baraha bulshada ku xaqiijiyey bartilmaameedyo uu ku jiro markabka ganacsiga ee galakis lider markabkan oo ay kooxda xuutiyiinta yemen ay sanadkii laba kun saddex iyo labaatanka ay afduubteen ayaa waxaa loo adeegsan jiray in lagu socdo maraakiibta maraya biyaha caalamiga ah ayay sheegtay israel duqeymaha kadib militariga israel ayaa sheegay in laba gantaal laga soo tuuray dalka yemen seeriga digniinta ayaa laga maqlay goobo badan oo ka mid ah gumaystaha israel warkii habeenimo aad kala socoteen dhegeystayaal radio jowhar waa naga intaa cidduu warkeenu sheegana waxay dib kaga daalaca kartaa bartan facebook kulenanes ama w w dot radio jowhar dot net